bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaعin ama bعdu qala اlimaamu abu cabdالرaحman النasائiyu raximah اllah taعaalى ma dukira fi ywmi carafa wixii ywmu carafa yani lagu sheegay ama shanigeeda laga sheegay caddayntiisii waayo halkan wbihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa cabdullaahi bnu idriis wahuwa alwdiyu اlbasriyu hiqat faqiih caabid can abiihi waa idriis bnu yaziid alwdi hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub sita can qays bni muslimi wahuwa aljadaliyu abu camr alkuufiyu hiqat rumiya bilirjaa rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can طaariq bni shihaabin qaala qaala yahuudiyun licumara yahuudi ayaa cumar ku yidhi yahuudigana de kacb kacbulaxbaar ayuu ahaa in yahuudi la yidhaahdana waa bictibaari maa kaana ama waqtigaas uu dhahayeyba inuunan soo islaamina laga yaabaa kacbulaxbaar isaga waqtigii cumar uu soo islaamay marka markaan uu sidan dhahayo inuunan soo islaamin waa suuragal iyo inuu soo islaamay laakiin isaga bictibaari maa kaana un hadda laga wado qaala qaala yahuudiyun licumara wuxuu ku yidhi low calaynaa nasalat hadihi alaayatu annaga hadday korkeenna kusoo degi lahayd aayaddan latakhadnaa ciidan ciid ayaan ka dhiga latakhadnaahu ciidan maalinkaa ay soo degtay waxaan ka dhigan lahayn ciid alyawma akmaltu lakum diinakum waxaana cad markaas inuunan markaa inuunan islaam ahaynay u badan tahay waayo low calaynaa nasalat hadihi alaayatu latakhadnaahu ciidan buu leeyahay qaala cumaru cumar waa alyawma akmaltu lakum diinakum aayaddaas qaala cumaru cumar waxa uu yidhi qad calimtu waan ogaaday alyawma aladii unzilat fiihi maalintii lasoo dejiyey dhexdiisa waleylata alatii unzilat habeenkii lasoo dejiyey leylata aljumcati habeenkii jumcada wa naxnu maca rasuuli llahi sal l slam nabiga aan la jirno bicarafaat carafaad aan ula jirno marka leylata aljumca waa habeenka dabcan galabay soo degtay aayaddaani bacda alcasr oo xilli galabay soo degtay leylata aljumca marka wuxuu leeyahay yani habeenka la qaabilayay markaasa habeen jimco ahaa iyadu inay habeennimo soo degtay ma aha aayaddu waxay soo degtay galab jimcaad ayb habeenka laga yani marka laga tegayaan ujeedaan galab jimcay soo degtay leylata aljumca marka wuxuu leeyahay marka uun maalinta iyo habeenka habeenkaa horeeyo yacni habeenkii ayuu maalinkii ku idlaaqay un macna saasoo kalea ku jira ayb ilaa habeenka soo socda habeen sabti waayo yani marka habeen habeenkii ugu dambeeyey ay jimco ahayd saasoo kale u noqona marka wanaxnu maca rasuuli llahi sal l slam nabiga aan la jirno bicarafaad aan kula jirno oo aan carafaad la joogno nabiga sal l slam marka jawaabtan iyoiyo hadalka su-aasha xoogaa calaaqadeedu aada taamulay u baahan tahay waayo ninkani wuxuu yidhi aayaddan hadday annaga nagu soo degi lahayd maalintay soo degtay ciidan ka dhiga lahayn cumar ma dhihin marka waa ka dhiganay iyo ma ka dhiganin midna ma dhihin bal waxa uu yidhi waa aqaanaa buu yidhi waqtigay soo degtay jawaabtiisu waxay noqotay waan garanaa waqtigay soo degtay maalin jumcay soo degtay annagoo nebiga la jirna carafaadna waa kusoo degtay macnaha marka meesha ku jiraa waxay tahay ciid maba uga baahnin waayo maalin carafaadna waa majmacu lxajiij waa marka ay muslimiinta maalinka ay kulligood goob ku wada kulansan yihiin waayo oo macno ciideed marka waa iskaga jiraa meeshaas jumcana waa tahay oo maalinta jumcadu waa ciidul usbuuc mar hadday marka ku ay kulantay mar ay muslimiinta xujaajta meel isugu imaanayaan xagga makaankiina ay ku kulmayaan xagga waqtigiina ay tahay maalin usbuuca ciid u ah ciid kale oo macnahaas ka duwan in laga dhigtaa ma ma ma u baahnin waayo marka macnihiisu waxayna ka qaataan marka ahlucilmigu ciidda tawqiifi inay tahay waayo iyadoo sidaan ay tahay haddana maalmaha ciidda uun intii nebigu sal ll ly slama dadka u ishaaray oo u tilmaamay unbay isaga kooban tahay ayb marka ciid cusub ma samaysanayne waqti muhim ah oo ciid marka la yiraahdana jumco kastaada waa ciid ulusbuuc sanad walbaana carafaad maalinkeeda xujaajtu waa kulmaan intaas sharcigu uu qarirayaa ku filan waay wax dheeraada ma la imaanayno saasuu ka wadaa wabihi qaala marka yowmu carafa inuu maalin weyn marka uu yahay ayaa laga qaadanaa wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahim wahuwa abu muusa algaafiqiyu almisriyu hiqatun rawaa lahu abu dawuuda wاnnasaa'iy can ibni wahbin qaala akhbaranii makhramatu can abiihi waa makhramatu bnu bukayr qaala maa min yowmin maalin ma jiro akhara min an yuctiqa allahu ka badan inuu alla xoreynayo fiihi maalinkaa dhexdiisa cabdan addoon uu ka xoreynayo ow amatan ama addoon min annaari uu ka xoreynayo ma jiro maalin ka badan min yowmi carafata maalinta carafa wa inahu alle layadnuu waa soo dhowaanayaa huma yubaahii bihim lmalaa'ikata malaa'igtiibuu dadka ugu faanayaa markaa addoommadeyda arka ayuu dhahayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa maa araada haa-ulaa'i kuwaani maxay dooneen maxay rabaan dadkan halkan joogo yani dembi dhaafkeyga ay rabaan yeerideyda ay ajiibeen marka addoommadaanaan leeyahay arka waay marka mubaahaadku marka saas wa inahu layadnuudaanna waxay tahay waa soo degaa alle samaa-u dunyaabuu usoo degaa wayanzilu kulla leylatin ilaa samaa-i dunyaa habeen kastana saddex meeloodoo meel markay habeenka ka harsan tahay ayuu ilaahay soo degaa nusuul isaga u qalmo oo laa'iq u ah oo aan shabihin midka makhluuqa ayuu soo degaa dabadeedna marka wuxuu leeyahay yaa dembi dhaaf i weydiisanayo inuu dembi dhaafaa alaa min alaa saa'ilun yas'alunii mid is-su-aalaya ma jira waxay weydiinayoon siiyo fa ucdiyahu alaa min caanin fa afukahu mid maxbuus a ma jira aan sii daayo ilaa waaga uu ka baryo sidaas nusuulkana wuxuu ka mid yahay tilmaamaha alle ee ficliga ah oo isaga mashiicadiisa ku xiran samyacni kula leylatin thuluthuleyl habeenku markuu saddex meelood meel ka dhiman tahay waa soo degaa yowmu carafo waa soo degaa bacdi riwaayaatna waxaa kusoo aroortay shacbaanka nuskiis inuu soo dego laakiin ma xoog badno ziyaa xadiidka isaga dacfi baa kaas ku jiro marka ilaahay yanzilu rabbunaa mataa shaaa wa kayfa shaaa siduu doono usoo degaa marku doonana waa soo degaa isxaaq ibnu raahuuya markii ninkii amiirka ahaa cabdullaahi ibnu daahir uu ku yidhi waa maxay axaadiidtan aada warinaysaanoo ilaahay baa soo degaya iyo aad leedihiin markaasuu wuxuu ku yidhi acaza allaahu alamiir amiirka allah ciseeye alla wuxuu leeyahay wajaa-a rabbuka walmalaku safan safan rabbigaa baa imaanaayo qiyaamaha si uu dadka u kala bixiyo iyo malaa'igtiina waa imaanayaan malaa'igta iyagoo safan markaasuu wuxuu yidhi daaka yowma alqiyaama isxaaqow wuxuu yidhi maalinta qiyaamo waaye kaas markaasuu wuxuu yidhi man ya'tii yowma alqiyaamati man yamnacuhu lyowm allaha qiyaamaha imaanaya maanta yaa u diidayo yidhi hadda inuu imaado yaa u diidi karo jawaab marka gaabanuu siiyey nusuulku marka sifadaa ilaahiga ayuu ka mid yahay kutubta yacni abwaabta waxaana lagu daraa masaa-isha caqaa'idka ah ee tilmaamaha alle iyo ka hadlo qeyb ka mida waa mana bannaana in lagu sheego qaab tahjiin iyo foolxumeyn in lagu sheega ma aha oo dadka qaar markay rabaan inay nusuulka dad ku ceebeeyaan nusuul bay ilaahay u sugaan markay rabaan inay dhahaan ayay waxay yidhaahdaan war xun oo aan aada u foolxun ay sheegaan oo waxay yidhaahdaan aniga marka la yidhaha rabbi samaa-u dunyaa buu usoo degaa aniga rabbi guurguuraayo ma rumaynaayo ama waxay leeyihiin rabbibaa waa soo guuraa bay qabaan waa soo guuraa iyo waa soo dheelmadaa iyo waxaas hadalla marka lagu hadla ma aha axaadiidta nebigana waxaasoo kale u fool xumaan mayso weligeed waayo nebigaa ku qowlay sala allahu calayhi wasalam fudayl bnu ciyaad isaga laftiisa imaamkaas weyn ayaa wuxuu yidhi idaa qaala laka aljahmiyu ninka jahmiga hadduu ku yidhaahdo ana laa u'minu birabbin yazuulu min makaanin ilaa makaan anigu rabbi meel ka zuulayo meel u zuulayo ma rumaynaya hadduu ku dhaho faqul lahu waxaa ku tiraahdaa ana u'minu birabbin yafcalu maa yashaa anigu waxaan rumaysanahay rabbi waxuu raba samay karo wax allaale wuxuu doono rabbi sameeyaan rumaysanahay ku dheh yani warka foosha xun markay aadaan war saxan oo waxaa loogu jawaabaa qofka leexo karana aynan jirin sidoo kale marka qiyaamaha la taga carasaatu lqiyaama dadku marka layskugu keeno rabbi waa soo degaa subxaanahu watacaala iyadana axaadiidtu way ku timid riwaaye marka waxaa jirta maalig ay u nisbeeyaan dadka qaarkood imaam maalig ay u nisbeeyaan oo maaligaa yiri ay leeyihiin yanzilu amruhu ayuu ku fasiray dhahayaan riwaayadaas biitifaaqi alculamaa waa riwaayo kadib oo baatil ah waa waxaana warinayo xabiib ibnu abi xabiib ayaa maalig ka warinayo ninkaa xabiib ibnu abi xabiibna waa laysku waafaqay inuu majruux kadaab ah uu yahay weliba oo kaana yakdibu calaa maaligay qaarkood leeyihin maaliguu ku been abuura jiray marka waxyaabahaas inta laga soo tago nusuustan waadixa ah ee la aado xaggaas ma la rabo axaadiidteedana culimada qaar waxay gaareen inayba jamciyaan ay ururiyaan ay musanaf ka aruuriyaan alimaamu daara qutni kitaab uu alifay layidhaha kitaabu nuzuul nuzuulka axaadiidtiisao ururiyey juz oo saas ah ayuu alifay alimaamu addaara qutni sanadka loo lagu gaarayana daara qutni nin daciifa ku jiro wax ay u taraysa male sababtoo ah kitaabkaas daara qudni si tawaaturo uga sugnaaday adiga waxaad ku gaaraysa aday ku jirtaa haddii nin daciifa uu ku jiray haddii kaleba oo kutubta islaamku hadday tawaaturaan innaga inaan yacni silsiladda aan annaga ku gaarayna nin daciifa ku jiro kitaabka nisbadiisa u qaldanmi maysa walidalika kitaabu sifaatka kitaabu nusuulka kitaabu ru'ya kulligood a'imada waxay kasoo guuriyaan daara qudni ayna u nisbeeyaan ayb qaala abu cabdiraxmaan yushbihu wuxuu u egyahay xadiidkan an yaku wuxuu u egyahay yunuska yunus wuxuu ujeedaa marka yunus can ibni lmusayab soo maahayn waa yunus ibnu yuusuf wa huwa hiqat caabid yunus ibnu yuusuf ibni ximaas ayaa la yidhaha qaala abu cabdiraxmaan yushbihu an yakuna yunusa bna yuusuf aladii rawaa canhu maalikun ninkan yuunuska sanadka ku jiro wuxuu u eegyahay buu yidhi inuu yahay yunus bnu yuusuf kaas oo imaamu maalik ou isaga wax ka wariyey wallahu tacaala aclam qaala annahyu can sawmi yowmi carafa iska reebidda layska reebay yowmu carafa soonkeeda yaa laga reebay xaajiga waa qofkii carafa jooga laga hadlay wabihi qaala akhbaranii cabdullahi bnu fadalata bni ibraahim qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa muusa bnu culay wahuwa muusa bnu culay bni rabax qaala samictu abi yuxadisu can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama qaala ina yowma carafata maalinta carafa wa yowma naxri iyo yowmu naxri maalinta tobnaadka wa ayaama tashriiqi iyo ayaamu tashriiqa koob iyo tobanka labaiyo tobanka saddex-iyo tobanka ah ciidunaa ciideenna waaye ahla alislaami haddaan nahay dadka muslimiinta ahla lislaami ahla lislaami marka waxay ku nasbisan tahay ikhtisaas wa hiya ayaamu aklin waa maalin wax la cunitaan maalmihiis waaye wa shurbin cabitaan maalmihiis waaye marka xadiidkan wuxuu tilmaamay marka haddii uu yidhi ina yowma carafata wa yowma naxri wa ayaama tashriiqi ciidunaa ciidna min shanihaa waa maxay inaan la soomin waayo ciid shanigeeda nahyiga marka halkaasuu ka imaanaya annahyu can sawmi yowmi carafa laakiin laabudda nahyigan in la qeydo waayo awalan intaanaan gaarin marka taas horta riwaayada aan aragno riwaayadan marka ibnu cabdilbar alxaafid ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi hada xadiiثun infarada bihi muusa bnu culay can abiihi waman farada bihi falaysa bilqawiyi muuse bnu culay waxa uu la goonida noqdo ma xoog badna wadikru yowmi carafata fi hada alxadiidi gayru maxfuudin yowmu carafo in xadiidkan lagu dhex sheegana maxfuud ma aha waa shaad oo yowmu carafo iyadu ciid aan lala soomeynin ma aha ayb wainama almaxfuudu can الnabiy sal ly slama min wujuuhin shayga nebiga xaggiisa laga hayo wejiyaalo badanna looga haya waxay tahay duruq badan yowmu اlfitri wa yowmu الnaxri wa ayaamu الtashriiqi ayaamu aklin wa shurbin marka dikru dikru carafata fi lxadiidi gayru maxfuudin waay marka markuu intaa sheegay ayaa wuxuu yidhi waqad ajmaca alculamaa'u culimadu waxay ku ijmaaceen calaa ana yowma carafata maalinta carafa jaa-izun siyaamuhu soonkiisu waa bannaan yahay lilmutamatici qofka mutamatica ah idaa lam yajid hadyan ninkii mutamatica ahaa ee la yidhi hadduu hadyi waayo faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin yowmu carafo in saddexdaas ay ka mid noqoto ma laysku khilaafsana oo qofkan mutamatica hadyiga waayey saddexda maalmoodoo xajka uu ku dhex soomayo wuxuu ka dhiga karaa sideedda iyo sagaalka waxaan ujeedaa toddobada iyo sideedda iyo sagaalka waa ka dhiga karaa bilijmaac wa annahu jaa-izun siyaamuhu bigayri maka qofka aan maka jooginna inuu soonkeedu u bannaan yahay iyadan khilaaf ma leh waayo bal dadka kale aan xajka joogin waaba loo sunneeyaa iyaga soo maaha inay yowmu carafo soomaan fadli baana kusoo arooray ayb anahu yukafir yukafiru sanata almaadiya walbaaqiya ayb waxaa loo kahday keliya marka qofka xaajiga ah xaajigana macnaha loogu kahday waxay tahay karaahatan khashyata adacfi ama fa inamaa karihahu min ajli dacfi xaajiga inuu tabar dareeyaa laga cabsanayo leanna meeshaas bannaanka uu joogaa duco iyo wax badan baa u sunna a maalintaas haddii hadda uu soomo armow taag dareeyaa uu ka daciifaa can idducaa'i ducadii iyo walcamali iyo acmaashii uu samaysan lahaa fii dalika almowqif uu ku samaysan lahay meeshaas marka wuxuu leeyahay ujeedkaba yacni nahyigu hadda xadiidkan yowmu carafa iyada ma ahan yacni maxfuud ma aha laakiin nebigu xajatulwadaaciisi isagu ma soomin carafo kuma soomin umulfadl waatay weel haruub biyo ama caano intay ugu keentay ayuu qabsaday dadkana waa fiirinayeen waa cabay nebiga sal ll ly slam xilli markaa ay maalin ahayd marka ma soomin nebiga sal ll ly slam ayb qaala arawaaxu yowma carafa alrawaaxu yacni bixitaanka yowma carafata maalinta carafo la baxayo carafo la aadayo alrawaax hadda tii caraabada ahayd ma aha caraabada waa galabkii laakiin hadda yacni waxaa laga wadaa waxay tahay alguduwu ilaa carafaad oo kale ka dhigan tahay qofka intaynan qoraxdii duhurka intaan la gaarin uu sii dhowaanayaa uu sii soconayaa xilliga duhurka oo kale salaadii waqtigeedii iyuu tegayaa kadib ama wuquufku bilaabma marka alrawaaxu yowma carafa maalinta carafa socoshada la soconayo la aadayo carafaad wa bihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaclaa qaala akhbaranii ashhabu wa huwa ashhabu bnu cabdilcaziiz abu camr almisriy hiqat faqiih qaala akhbaranii malikun ana bna shihaabi xadatahu can salim bni cabdillaahi qaala kuntu kataba cabdulmaliki bnu marwana ayaa qoray ila alxajaaj bni yuusufa ayuu u qoray xajaaj ya'muruhu isagoo amrayo farayo anlaa yukhaalifa bna cumara ibna cumar inuunan khilaafin fii amri lxaji ounan ku khilaafin cabdulmelik ibni marwaan baa marka xajaaj amar siiyo wuxuu yihi arrimaha xajka ha ku khilaafin ibnu cumar falamaa kaana yowmu carafata markay ahayd jaa-ahu ibnu cumara ibnu cumara u yimid xiina zaalat ishamsu qoraxdii markay wareegtay xilliga duhurkaiyo la gaaray wa ana macahu saalim wuxuu leey anoo la socdo rawaaxuna waa laysaga idlaaqaa bacda zawaal wixii ka dambeeya rawaax waa layska dhahaa calaa haadaa marka ma u baahnaba marka xadiidka in rawaaxa markaa in la ta'wiiliyaba wa ana macahu anoo la jiro fasaaxa waa qayliyey cinda suraadiqihi bowdkiisa agtiisa ayuu ka qayliyey yacni meeshii uu joogay boodkii meeshii uu ku dhex sugnaa boodkeeda meeshaas ayuu marka ka qayliyay agteeda ayna haadaa aaway kan buu yidhi ayna haadaa ayb dadka marka haddaynan weyneyn lama wey macno ayna lahayn ama qiimi badan aysan lahayn wax qiimi badan in loo yeelo ma aha xajaaj nin iska safaaga u ahaa oo dhiigdaadiyo oo xaq darro dadka ku laayo haddana maca dalika ibnu cumar markaa ma weyneyna inu aadna khiaabka uu la khidaabayo aada uma weyneynin ayna haadaa aawe kanuu yihi kan aawe dadka saas oo kale ahlu fisqiga iyo ahlu macsidana haddii la buunbuuniyo la weyneeyo fadhiga looga kaco bilaa macno wax duruufoo keenaysa iyadoon jirin oo hadhow dadka dunuubtii bayba fududaysanayaan marka dambe fakharaja ilayhi alxajaaju xajaaj ayaa usoo baxay wa calayhi milxafatun isagoo go' wato mucasfaratun oo cusfur huruud la mariyey ayb faqaala lahu wuxuu ku yidhi meeshaa marka waxaa qabsadaa dadka qaar dhahayo dharka mucasfarka marsan yahay dhib malaani korka waayo waxa la diidaya iyo waxyaabahaasa qaar dhahaan laakiin xajaaj nin lagu daydaba maba ahanba hadda isaga ibnu cumarna hadda lagama hadlin inuu ka celiyey iyo in kale aamusitaankaas oo kalena marka ay dhici karto ixtimaalaad iyo inuu yeelan karo ma la maaha in la ictibaariyo faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa laka yaa abaa cabdiraxmaan abuu cabdiraxmaan oo maxaa kugu dhacay qaala wuxuu yidhi alrawaaxa caraabo yacni socosho yaan rabaa in kunta haddaad tahay yacni ama ilzami rawaaxa laazim in kunta haddaad tahay turiidu sunnata sunnada haddaad rabto faqaala lahu wuxuu ku yidhi haadihi saacata saacaddaana qaala lahu wuxuu ku yidhi ibnu cumar nacam haa faqaala waxa uu yidhi ufiidu calaya maa-an biyaan isku soo rogayaaye uma akhruju ilayka waa kuu soo baxaya anaa isug biyaan iskusoo ro isku rogaya waa kuu soo baxaya faintadarahu waa sugtay xataa kharaja ilaa uu soo baxay fa saara waa socday xajaaj beynii wa beyna abii aniga iyo aabbahay dhexdeenna uu soo socday ou socday waxaa laga qaadanaa meeshaana marka nin haddii uu faajir yahay oo safaag ha ahaadee haddii uu markaa yacni madax yahay ama suldo iyo waxa uu hayo in lala soco karaa dembi in lala socdaa dembi inaynan ahayn ee waxaa lagula socdo waay waxa un muhiimkaa ibnu cumar hadda waa toosinaa isaga nacam cabdulmelik baana ka ayaa la dardaarmay xajaaj ibnu cumar maqal buu yidhi marka haddii la toosi karo oo uuba cilmi qofkan ku tabaayo isagoon wax yacni samaynaynin mudaahano iyo wax lamida iyadoon la samaynaynin waa la ogolyahay oo bimujarad marka intaas ibnu cumar haddii lagu arko isagoo xajaaj la socday bis yacni waa arrintaa iyadaa cadaaladiisay wax u dhintay ama wax kale wax u dhintay ama ceebay u keenay ma aha waayo hadday ceeb u keenaysa maba la socdeenba marka qofka qofkan la socdo muxuu ula socdaa in la fiiriya wuxuu ula socdo marka la ogaada wax lagu xukumi karaa nin walbana sidaasuu jecel yahay oo in lagu degdega ma jecla qofka haddii uu qof ama lagu ag arko ama isagoo qof la jiro yacni intaan horta la xukumin war ninkaas nin fiican maahane maxaad ula jirtaa markaas wixii uu sheegay in la arko ayay noqonayn waayo inuu alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar sameynaya laga yaabaa waxyaabahaas oo dhan faqultu waxaan idhi in kunta turiidu haa faqultu waxaan idhi buu yidhi saalimaa dhahaya in kunta turiidu haddaad rabto an tusiiba sunnata sunnada inaad asiibto faqsuri lkhudbata khudbada gaabi yuu yihi marka haddaad sunnada rabto khudbada gaabi sunnadan dabcan marka waa sunnadii uu nebiga waayo taabicigu hadduu marka min asunnati kadaa yihaha waa mursal ayay ahaa jirtay laakiin hadda ibnu cumarna meeshuu taagan yahay kaanahu marka iqraarka ibnu cumar iyo yaa la fiirinaa wacajili lwuquufa wuquufkana jooji ee dedeji khudbadiina gaabi wuquufkana hormari dedejiyo awalu waqtihiba bilow fajacala wuxuu gudagalay xajaaj yanduru ila bni cumara inuu ibni cumar fiirinayo kay maa yasmaca dalika minhu sow isaga uga maqlo ibnu cumar marka xajaaj ibnu cumar buu saa u fiiriyey bal isagana waxa uu dhaho falamaa ra'aa dalika ibnu cumara ibnu cumar markuu arrintaa arkay waa dareemay qaala wuxuu yihi sadaqa run uu sheegay marka sadaqadan ibnu cumara maxay noqonaya min asunnati wuxuu run yani isagoo yiriyay la mid tahay min asunnati kada marka waa marfuuc midaasna ayb waxaa kaloo laga qaadanaya de qofka weyn oo joogo qofkii yaraa inuu wax sheegi karo waayo hadda ibnu cumar oo joogo saalimaa sheegay haddii marka aan de edab darro kale iyo ifti-aad iyo iyo sitaan iyo aynan meesha ku jirin waxaa kaloo laga qaadanaya qofka weyn in laga hubiyo waxyaabaha qaarkood ama yacnii qofku inuu sanad caaliya wax ku helo inay fiican tahay sa waxyaabahaas dhan waa sheegay waayo xajaaj hadda ibnu cumar uu fiiriyey kaymaa yasmaca minhu soo uga maqla isaga waayo macnay ay sameynayaan middaas hadda qaala atalbiyatu bicarafata carafa talbiyada lagu talbiyeysto wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cuثmaan bni xakiim alawdiyu qaala xadaثna khalid bnu mkhladi wahuwa alqaطawaaniyu qaala xadaثna caliy bnu salix wahuwa caliy bnu salix bni salix bni xay abu mxamed alkuufiyu hiqat caabid qaala can maysarata bni xabiibi wahuwa الnahdiyu saduq can ilminhal bni camri can saciid bni jubayri qaala kuntu maca bni cabaasin ayaan ahaa bicarafaat carafaat dhexdeeda faqaala wuxuu yidhi maa lii laa asmacu nnaasa yulabuun war maxaa lahaantayda ahaadayoo igu dhacay oo aanan arkaynin dadku inay talbiyeysanayaan yacnii dadku maxay u talbiyeysala yihiin qultu waxaan idhi yakhaafuuna min mucaawiyata mucaawiyay ka cabsanayaan maxay marka mucaawiya uga cabsanayaan waxaa laga yaabaa mucaawiya inuu qabay ra'yiga ah inaan carafo lagu talbiyeysanin shalayaanna kasoo hadalnay masaladaasna dadka yacni carafo inaan lagu talbiyeysanaynin qabin yacni in carafo talbiyadeeda yacni aan qabin waxaa ka mid ahaa ibnu cumar oo ibnu cumar marka waa jooji jiray talbiyada markau carafaad usii socdaba marka walacalla marka isaga taasaa laga yaabaa wax soo arooray ee nebiga ka soo aroorayna inuunan maqlin ayaa dhici karta marka wuxuu leeyahay qultu yakhaafuuna min mucaawiyatay ka cabsanayaan marka mucaawiya ninkii musli madaxu markaa muslimiintii u yahay ayib marka waxaa kulmaaya mararka qaar taasoo kale iyo cali oo laga wariyey maxay cali shalay markaan ka hadlaynay masaladan wuxuu qabay isaga ilaa iyo in la ilaa iyo zawaalka in la talbiyeysan karo wixii bacda zawaal ka dambeeyo wuquufka iyaa la joojina cali isaga sidaasaa laga wariyey maaligna waa si sidaas uu qabay dadku hadday wax dhex maraanna un marka yacnii weli un meelaha wax unbaa yacni jirjiri karo fakharaja ibnu cabaas ibnu cabaas waa baxay marka min fustaadihi buu kasoo baxay teendhadiisii faqaala wuxuu yihi labayk allaahuma labayk fainahum qad tarakuu sunnata sunnadii bay ka tageen min buqdi caliyin cali nacaybkiisay sunnadii uga tageen yii waa la baraa dadka marka marka wuxuu leeyahay cali baa tan yidhi darteed ayay iskaga dhaafeen uu leeyahay marka dadku wax un hadday kala dhex galaan quluubta sidii hore ma isku ahaanaysa mar walba dhahan marka wuxuu leeyahay macduurna waayo mucaawiya isaga hadda waxaa sababku uga tegay isagu hadda ma dhihin caliyaa sameeyey ma samaynayo ma dhihina waxaa laga yaabaa inaynan agtiisa ka sugnaanin xagga nebiga haddaynan xagga nebiga ka sugnaaninna laasim cali inaad raacdo kuguma ahan inuu isyirin oo isaga markaa sidaas iskaga dhaafayaa dhici karta talbiyada asalkeeduna waa sunno meeshaas marka waaade waxaa laga dareemaya qofka mararka qaar dad nacaybkood inuu wuxuu og yahay inay xaq yihiin haddii qofku hadda uu sii haddii hadda intaan ay dadka ka dhacday dadkan kale iyagu waaba kasii tallaabsadeenee waxay og yihiin in xaq uu yahay ayay ka tallaabsanayaan liajli inay taxqiijiyaan hebel naceybkiisa waa in layska ilaaliya arrintaas marka waa ku badan tahay dadka wixii qofka haddii tadayun badan iyo alla kacabsi iyo cabsi aakhira iyo haddaynan celinaynin waxaa laga yaabaa wixii uu xaqa u arkaayey haddii uu arko qofuu necab yahay oo ku dadaalayo inuu yidhaha maya waxaas xaq ma aha waaba baatil oo haddana halkaa uu isku taago waa dhacdaa ayb marka qofka tanaafuska waxaa fiican khayrka in lagala tanaafuso maahane wax hadda iska si aan khayrkiina haddaan looga dayaninoo ama loogaba hormarin ee bal khayrkii in la diido ama laga fogaado ama un qofkan kala duwanaansho un in la muujiyo wax fiican ma aha qaala alkhudbatu bicarafata qabla asalaati khudbadii carafo in lagu khudbeeyo salaada kahor wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can sufyaana can salamata bni nubaytin wahuwa salamة bnu nubayط bni shariiط ayb abu firas alkuufiyu hiqat yuqaalu اkhtalط can abiihi abihi waa صaxaabiyu صagiir yukna abaa slma qaala ra-aytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan arkay yakhdubu isagoo khudbaynayo calىa jamalin axmara rati guduudan korkiisa carabta axmar waxay yidhaahdaan wixii maariin ah oo dhan bicarafata carafo ku khudbaynayo qabla salaati salaada ka hor sunan abi daawuud iyada waxaa ku sugnaatay xadiidkan oo kale min riwaaya min xadiidi zayd bni aslam can rajuli min bani damrata can abiihi aw camihi saasuu yihi ra-aytu rasuula اllahi sal l slam wahuwa cala almimbari bicarafata laakiin nin mubhamaa ku jira saa ujeedid mimbarna nebigu kuma yani ninkanna wuxuu leeyahay isagoo qudbeynayo geela ratigiisa korkiisa ayuu sheegay marka in la qudbeynaayo qabla salaati markii khudbadu dhammaato salaaddii baa la gelayaa duhurka waa la addimaa waa la aqimayaa duhuraa la tukanaa laba ragco haddana waa la aqimayaa waxaa la tukanayaa casirkii jamcu taqdiim ayaa la sameynaa jamcaas marka iyo qasrigaas iyo nusuk miyaa mase safarka dartiis intaba waa la yidhaahdaa qaala alkhudbatu yowma carafata cala annaaqati khudbadii maalinta carafa cala annaaqati hasha korkeeda lagu qudbeeyo dad waxaaba jira hadda safar iyo nusug iyo haddii hadda laga hadhadlo ee dadka hadda halkan oo kale ka tegaya waaba iska musaafiriinba soo maaha xataa haddii uu maka muqiim ku noqdo maa afar maalmood ka badan oo maka iska joogaya muqiim haba ahaadaba markaas laakiin markan maka waa ka rartay socdow ku jiraa maka waa ka rartay minow dhaafay musdalifou dhaafay carafaaduu tegey yani ninkaasi inuu yidhaha anuu musaafir ma ihi salaadiina waa taam yeelah madhab laga soo qaatay ma fahmi karno madhab laga qaatay ma la fahmi karno keliya un waxay tahay dadkan waxay sameeyaan wax ka duwan sameey bis un waan xataa hadda maxallu iqaamo meel ou afar maalmood joogaya maba joogaba leanna markii maka uu ku nagaaday kadib waa ka dhaqaaqay adiga mane waddankaagiina maba joogtid banaan haddii marka qofkaasi uunan musaafir ahayn marka maxaa marka salaaddii haddana nebigu sala allahu calayhi wasalama salaaddii waa gaabiyey isaga dabcan asxaabtiina waa la gaa waa la gaabiyeen wayna la jamciyeen dadkii maka kasoo xajiyeyna saas unbay yeeleen laba shayba meeshaa marka waa laga qaataa culimada qaar waxay yidhaahdaan min baabi nusuk ayay dadka maka u jamciyeen degan dadka maka degan waxaa laga wadaa asal ahaan dadka makaba u degan ma ogtahay ee nin al-iqaamatu fi safar ugu nagaaday maaha wax laga hadlayo qofkaasi marka kuwa hadday gaabiyeenba ama nusuk ha u gaabiyeen qofkan kale waa min baabi owlaa ayb qaala alkhudbatu yowma carafata khudbada maalinta carafa la akriya cala naaqati hasha korkeeda lagu akriyo wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu aadam can ibni lmubaarak can salamata bni nubaytin can abiihi qaala ra-aytu rasuula llahi sal l slam nabigaan arkay yakhdubu yowma carafata isagoo khudbeynaya maalinta carafa calaa jamalin axmar rati ama geel markaa guduudan hasha marka xadiidka dhahayo laa tajcaluu nacama karaasiya xoolaha ha ka yeelanina kursi ha ka dhiganina oo intaad ku dul fadhiisataan ku sheekaysataan waa haddii aan cilla jirin waay kaas iyo kan ma iska hor imaanaya waayo nebigu hasha korkeeda wuxuu u fuulay in la arko oo dadku ay codkiisa maqlaan dadkana ay u jeedi karaan ayuu u sameeyey marka licillatin waa bannaan tahay marka laleeyahy laa tatakhiduuha karaasiya waa haddaan cillo loo sameyneynin keliya un xayawaanka in lagu dhibo iyo sidaas oo kale marka mushkilul aathaarka wax sidaasuu sheegaa taxaawi qaala qasru lkhudbati khudbada gaabinteeda bicarafata carafa lagu khudbeynayo in la gaabiyo wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sarx qaala xadathana bnu wahbin qaala akhbaranii malikun can ibni shihaab can salim bni cabdillahi ana cabdllahi bni cumara jaa ila lxajaaj bni yuusuf buu u yimid yowma carafata xiina zaalat shamsu qoraxdii markay wareegtay wa ana macahu faqaala rawaaxa in kunta turiidu sunna faqaala hadihi saacata saacaddaana qaala nacam qaala saalimun faqultu lilxajaaji baan waxaan ku idhi in kunta turiidu an tusiiba sunnata saalimaa dhahay haddaad rabto inaad sunnada asiibto faaqsir ilkhudbata khudbada gaabi wacajili salaata salaadana dadeji faqaala cabdullaahi ibnu cumara waxa uu yidhi ibnu cumar sadaqa run buu sheegay marka tanaa marfuuc ka dhigayso yacni muxuu rumeeyey ibnu cumar sunnada inay sidaa tahay ibnu cumar ama saxaabiga sunnada muxuu u yaqaanaa sunnat nnabiyi waay sala allahu calayhi wasalam qaala aljamcu bayna duhri waalcasri bicarafata duhri casrka in la jamciyo carafa lagu jamciyo dhexdeeda wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud can khaalidin can shucbata can sulaymaana wahuwa alacmash can cumaarata bni cumayrin wahuwa alkuufiyu hiqat can cabdiraxmaan bni yaziida can cabdillaahi qaala kana rasuulu llahi sal l slama yusallii salaata nabiga salaaduu dukanayay liwaqtihaa buu ku tukanayay ilaa bijamcin wa carafaat musdelifo iyo carafaad maahani yani salaadaha waqtigeeduu ku tukanaya ilaa jamcin markuu joogay carafaad oo iyaga marka waqtigooda ku tukan maynin say ku dhacday marka markuu musdelifo joogana maqribkiibuu gadaal u dhigay markaasuu cishaha la tukaday marka waqtigii maqribka ma tukanin waqtigii cishahabuu maqrib iyo cishaba isku tukaday marka salaaddii waqtigeedii machuudka ahaa ma aha carafaad markuu joogana duhurkii casirkii ayuu jamciyey jamcu taqdiim salaadii casir buu dukaday waqtigeeda waqti aan ahayn taqdiim ahaanuuna u tukaday marka xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa jamcu taqdiimku inuu jiro waayo xanafiyadaa diidanoo iyagu waxay leeyiin jamcu waa ta'khiir bis jamcu taqdiim ma jiro middaan marka la yidhaahdana waxay leeyiin middaan nusub waayo waxa loo jamcinayo laakiin safar haddaad tahay jamcu taqdiim ma la samey karay qabaan xadiidka bukhaariga ku suganna ee wuxuu leeyahay haddii nebigu uu raranaayo yacni bacda zawaal haddii uu raranaayo haddii yacni uu raranaayo qabla zawaal oo uu safarka bilaabayo waa soco jiray waa bixi jiray cas duhurka iyo casirkana duhurkana waa akhiri jiray haddii bacda zawaal ou safraayana duhurkuu tuka jiray markaasuu bixi jiray waxay leeyihin marka haddii taqdiim jiro duhurkii casirkaa la dhehi lahay laakiin mustakhrajka abuu nucaym ayaa iyada riwaayadiisa waxaa kusoo aroortay jamaca duhra salla duhra waalcasra mustakhrajkaas marka riwaa ziyaadadiisaas waa ziyaado saxeixa marka iyadaa loo qabsanaa jamcu taqdiimka marka saddexda madhab kalena way qabaan ayagu jamcu taqdiimka qaala baabu rafci lyadayni labada gacmood kor yeelidooda fi ducaa'i ducada dhexdeeda lagu koryeelo bicarafata carafo dhexdeeda wa bihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim can hushaymin qaala abarana xadaanaa cabdulmelik can caطaa qaala qaala usaamatu bnu zayd kuntu ridfa nabiyi sal l slam nabiga fangalkiisaan ahaa bicarafaatin carafaat farafaca yadayhi labadiisii gacmooduu kor u qaaday yadcuu isagoo alla baryaaya famaalat bihi way la leex waa la leexatay waxaa la leexday naaqatuhu hashiisa fasaqada khitaamuhaa faruur xirkeedii ayaa dhacay marka fatanaawala alkhitaama faruur xirkii buu soo qabsaday biixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ka mida ayuu kusoo qabsaday wa huwa raaficun yadahu lukhraa isagoo gacanta kalena kor u taagay yani hal gacan uu kusoo qabsaday iyadoo midda kalena ay weli taagan tahay marka rafculyadayni fi ducaa'i bicarafa ayaa xadiidka uu tusaa xadiidkan inqidaac baa ku jiro inkastoo xaafidku uu yidhi fatxulbaariga uu ku yidhi akhrajahu الnasaa-iyu bisanadin jayid laakiin wacaطaa lam yasmac min usaamata shay-an caطaa bnu abi rabax usaama waxba kama maqlin sidaana waxaa yidhi abu xaatim kama fi lmarasiil ayb maraasiisha ibn abi xaatim aabihi abu xaatim uu sidaa ka wariyay cadaa lam yasmac min usaama tuxfahana markii tuxfatulashraafka xadiidkan markuu keenay gadaashiisa sidaanuu yidhi rawaa can caطaa ama ruwiya can caطaa waxaa xadiidkan la wariyey caطaa rawaa can caطaa caطaa waxaa ka wariyey mim iyo siin marka mim iyo siin waa muslim iyo nasaa-i waay maan oo xadiidka yani caطaa min dariiqi caطaa muslim iyo nasaa-i baa wariyeen can ibni cabaasin can usaamata ayuu yihi marka mim iyo siin buu ramzi ka dhigay sanadkiina wuxuu ka yeelay can caطaa can ibni cabaas can usaamata marka wuxuu yidhi wuxuu u jeedaa marka dabcan de yani cinda muslim waa sax min dariiqi yaziid bni haaruun can cabdilmelik can caطaa can ibni cabaas can usaama laakiin riwaayadaa walaysa fiihi rafcu yadayhi biducaa rafculyadaynka oo ducada in gacmaha kor loogu qaado ma ku jirto bukhaarina xadiidka waa wariyey min dariiqi kurayb can usaama biduuni rafci اlyadayn marka riwaayadan rafculyadaynka waxaa muuqanaysa marka nasaa-i baa warinaayo min ari waxaana hadda annaga sida noo taal nusaka can caطaa qaala qaala usaamat bnu zayd cadaana usaama kama maqlin marka ibn cabaas ma ku jiraa tuxfaha marka wuxuu ramzi ka yeelay miim iyo siin siin waa nasaa-i ibnu cabaasna waa sheegay walacalla in nusakh isagu arkay iyo wax inay ibnu cabaas ku jireen aa suuragal haddii kalena marka uunan ibnu cabaas ku jirin jumlada marka baabka tarjamada xadiidka meeshuu ka mudaabaqeynaya rafculyadeynku hadda riwaayadaas muslim ma ku jirto rafculyadeyn oo ibnu caba cadaa iyo usaamana ibnu cabaas u dhexeeya ayb وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا أبو معاaوية qال xdثna هiشhام عن أبيه عن عائشhaةa qاaلت kانت qرayشh qرayشh waxay ahayd تqف بالمزدلفة istaagi jirtay cرفo uma gudbi jirin maalinta sagaalaadka ويusamوna waxaana lagu magacaabi jiray الxms الxms marka إبراهيم الxربي غريب الxadيiثkiisa waxa uu ku yihi min طريq بن jurayج can mujaahidin qaala alxumsu qurayshun waman kaana ya'hudu ma'khadaha xums waxaa la dhihi jiray quraysh iyo dadka iyada madhabteeda qaatay meeshay martay mareen waa iyo min alqabaa'ili kal awsi waalkhasraji wakhusaacata wathaqiif waghaswaan wa bani caamir wa bani sacsacata wa bani kinaanata ilaa bani bakrin ayb horta dadkan alxums la leeyahay quraysh keliya ma aana wixii iyada raacay oo ku madhab noqdayna waa la mid waalaxmasu fi kalaami alcarabi ashadiidu axmas waxaa la yidhaha qofka ad adag ayb wasumuu bidalika sidaasaa lagu magacaabay lamaa shadaduu calaa anfusihim markay naftooda ku adkeeyeen oo yidhaahdeen carafaad ma u gudbayna anaga ayb calaadadaa marka alxums min ataxamus waay marka min ataxamusi wahuwa tashadudu wayusamawna alxumsa wasaa'iru lcarabi carab inta kasoo hartayna taqifu bicarafata carafay istaagi jireen oo gudbi jireen iyaga fa amara markaas inta kasoo hartay waa marka laga reebo kuwaan quraysh ku dayday fa amara allahu tabaaraka wa tacaala allah wuxuu amray nabiyahu sal ll ly slam nabigiisa an yaqifa bicarafata inuu istaago carafa huma yadfaca minha ou markaa yacni kasoo baxo faanzla allahu caza wajala huma afiiduu min xaysu afaada annaas wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu marka hadda rafculyadeynkii halkan riwaayadan ma leh ayb oo markaa yani halkaa haddii la taga laakiin carafaad duco iyo in lagu duceysto si inuu nebigu ku duceystay iyo in kale tan soo socotaa aad yaa marka ada tafsiir camal noqon karto wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadahanaa sufyaanu can camri bni dinaar can moxamed bni jubayr bni mطcimin can abiihi qaala adlaltu baciiran lii rati aniga ii sugnaaday ayaan dhumiyey yani waa iga dhumay fadahabtu adlubuhu waxaan waan tegay anoo dalbayo raadinayo bicarafata ka raadinayo ama carafaan aaday fadahabtu adlubuhu bicarafata anoo carafaya ka raadinayo yowma carafata maalintii carafa fara-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay waaqifan isagoo taagan faqultu waxaan idhi maa shanu haada kan shanigiisu waa maxay inamaa hada min alxumsi midkani wuxuu ka mid yahay min alxumsi quraysh ayuuba ka mid yahay maxaa carafa istaajiyey riwaayada marka ibnu marka xadiidkan ishkaalaa ku jira daahirkiisu oo waxay tahay jubayr bnu mudcim fatxu maka iyo islaamay xajatulwadaac waa muslim say ku dhacdeen oo xajkii uunan aadin oo rati ka soo dhumay uu raadinayo nebigii inuu ku yidhaahdo maa sha'nu haadaa inuu yidhaahdo iyo xoogaa marka meesha ishkaal baa ku jiro riwaayada ibnu khuseyma marka ishkaalka bixinayso wuxuu leeyahay fara-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama fi اljaahiliyati yaqifu maca annaasi bicarafa yani nebigaan arkay buu leeyahy intaan lasoo saarin ka hor yani intaan lasoo bixinin ka hor isagoo dadka kale ee aan qurayshta ahayn la taagan oo carafo taagan aan arkay marka inuu yidhaha maa sha'nu haadaa markaas munaasabay noqonayna ayb ee ma ahayn xajatulwadaaci markaa sidaa inay tahay ma aha ayb marka wuquuf haddii marka carafana taagnaanshadeedu waa un la duceystaan wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can camri bni diinaari can camri bni cabdillaahi oo huwa aljumaxiyu lmakiyu saduuqun shariif yani can camri bni cabdillaahi bni safwaana ana yaziida bna ana yaziida bna shaybaan wa huwa alasdiyu saxaabiyun lahu xadiid asxaabu sunan alarbaca ka wariya wariyaan qaala waxa uu yihi kunaa wuquufan bicarafata waxaan ahayn carafo inaan taagannaha kuwa taagan makaanan baciidan meel fogaan ka taagnayn min almowqifi mowqifka ka fog fa ataanaa waxaa noo yimid maya yaziid bnu shaybaanka isaga yacni maahan ah ibnu mirb yaziid ibnu shaybaankuna waa saxaabi ibnu mirbacna saxaabi kalaw xadiidka marka ibnu mirbaca iskale fa ataana ibnu mirbacin ayaa noo yimid waa zayd a magaciisa leeraha zayd ibnu mirbac ayb waa saxaabi akhara maa yajiiu mubhaman intuu imaanayo isagoo mubham uu imaadaa sida badan ibnu mirbac hadda waa iska mubham camal waa magaciisa kuma imaado waqiila ismuhu yaziidna waa lagu sheegay waqiila cabdullaahina waa la yidhi ayaa noo yimid faqaala wuxuu yihi inii rasuulu rasuuli illahi sala ll ly slam ilaykum anigu waxaan ahay buu yihi rasuulkii alle ku uu soo diray xaggiina usoo diray yaquulu wuxuu leeyahay kunuu calaa mashaacirikum kunuu ahaada calaa mashaacirikum mashaacirtiina almashaacir waa almacaalimu waa meelaha la calaameeyey qofkuna la og yahay wa asluhu khaaabi wuxuu yihi min qowlika shacartu bishayi ay calimtuhu walayta shicrii maa facala fulaanun ay layta cilmii balagahu wa axaada bihi markaad leedahay layta shicrii maa facala fulaan yani maan ogaada waay ogaalkaygu mau gaaro waxa hebel samaynayo maan ogaada iyay ka dhigan tahay marka kunuu ahaada calaa mashaacirikum meelaha aada taqaanaan oo astaysan ahaada fa inakum idinku calaa irhin ayaad tihiin dhaxal ayaad ku sugan tihiin min irhi abiikum ibraahima calayhi salaam aabihiin ibraahim dhaxalkiisa ah marka carabtu hadda ibraahim maadaama ay ku abtirsadaan waxaa le war meeshan wuquufkan carafo la imaada oo waad dhaxal aada ka dhaxasheen aabihiin ibraahiime markaa quraysh inay qaldan qaldanayd oo in carafo la istaaga inay tahay wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed qaala xadaanii abi qaala ataynaa jaabira bni cabdillaahi baan u nimid fasa'alnaahu can xajati الnabiy sal ly slam wax ka su-aalnay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana nabiya sal l slama qaala nebigu inuu yidhi carafatu kuluhaa mowqif carafo oo dhan xuduuddeeda waa meel la istaago marka waa calaamaysan tahay marka xuduudda carafo inta xuduudda carafo ku dhex jirta oo dhan wuquufku waa ku xasila waana dhammaanteedna mowqif weeyaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih